subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo ee raadi haysanay qodobada aad ku dhagayso doontaan wararkeena saaka waxaa ka mid ah fatahaada webiga shabeelle oo saameeyey waxsoo saarka tuulada raqeyle cumar guudle kulan looga hadlaya iibka xoolaha iyo caqabadaha haysta dadka iibiya oo lagu qabtay beledweyne doorashada guddoonka golaha deegaanka oo lagu qabtay degmada baraawe tababar lagu baran doono hadallada aan xanafta lahayn oo ka dhacay kismaayo kulan looga hadlayay dib-heshiisiinta iyo nabadda oo lagu qabtay muqdisho akhbaaraadka dibadda waxaad ku dhagaysa doontaan israa'il oo dalkeeda ka mamnuucday hay-adda u n r w a
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal magacaygu abdicasiis xasan macalin waa sagaal labaatanka bisha tobanaad sanadka labada kun afar iyo labaatanka waana subaxnimo salaasa ah fatahaada webiga shabeelle ayaa saameeyey waxsoo saarka tuulada dhaqayle cumar guudle waxaa warkaasi soo jeedinaya waryaheena cabdifatax axmed macluum ibraahim mustaf xaamuud gudoomiyaha tuulada rakhayle cumar guudle oo wareysi gaar ah siiyey warbaahinta isnay ayaa tilmaamay in tuulada rakhayle saameyn xoogan ay ku yeelatay fatahaadaha webiga shabeelle oo laba xildhibeereedyo isku xiga uu ku dhuftay tuulada waxaana xildhibeereedkani tuulada kusoo biiray biyo kasoo rogmaday dhanka tuulada bayaxaaw taasi oo uu fatahaad ka sameeyey webiga shabeelle anaga dhibaata aad iyo aad u weyn ayaana gaartay oo ah saameeyaha oo webiga shabeellaha dhexe waxay nagu samaysay fatahaad aad iyo aad u weyn ayay nagu samaysay anaga dalag waxaa nagu dambaysay saddex sano ilaa afar sano ayaan maroynay dalag la-aan tuulada raqeel cumar guudle marka alxamdulilah waxaa intaas a sababay ilaahay qudradiisa waaye wax adduunyada horta aynaga ma jirto buuq anaga fatahaad aad iyo aad u weyna anaga naga baxday laba sano nagu socotay sanadkii saddexaad ayaan iska xirnay anagoo waa ka baxdeen kalka baahidii waa ka baxdeen deheyno oo dalagii abuuranay intan waxaa nagu timid fatahaadii tuulada bayaxaaw ka baxday ilaa iyo haddana waana haysatahay meelan u baxsana malaha afarta koono webiga ayaa wadano magaalada markiin soo aadayna hataa wadadayni waxay noqotay webiga dhexdiisa meelaan ka baxna malaha afarta koono tuuladaan isku celinoonahay nin kastoo oy waxa eh alxamdulilah dadka barakacay waa jiraan laakiin waa ka gaarniyo loorar an anaga iska a iska aruurani oo gurigaa noo yaaliya meeshii ama isha nagu nagu soo booqotay ayaan iskaga xirnay difaacaasaan galnay in tuulada aan qabada barkacin marka aad iyo aad ayaa anaga dhibaata xoogle aynoo haysa tahay dhibaatadaasna waxaan rabnaay dawladda hirshabeelle waxaan rabnaay inay gacan nagu siiso ama garab nagu siiso waxaan rabnaay hay-adahaas ama falka-een inay garabna siiyaan hirshabeelle iyo kan dawladda dhexe waxaan codsi aan udaysanayaa aan ka codsanayaa aniga inay garab nagu siiyaan wixii lagu joogi lahay biyaana aan feeyey biyaa ibir naga dhigay dalag ma hayno afar sano ayaa baahi tuulada ayay dareenkeeda asbuuxaaya baahideeda haysaay marka waxaan ka codsanaynaa hay-adaha samafalka iyo maamulka hirshabeelle waxaan ka codsanaynaa inay garab nagu siiyaan saddex bilood oo dhigjoojin ayaa jirto inay intaas nagu qabtaan marka waxaan codsanaynahay ummadda sidii masaakiiman agooman wilaawe camoola waxaasaa tuulayaasha ku nool waxaan ku codsanaynahay ummaddaas masaakiimanka oo meel aadi karin ninkii lexdiisa laxataam tahay meel waaba aadi karaaye ninka oo masaakiinka ah inay wax la siiyo intaasaan ku codsanaynahay dawladda iyo waxaan ku codsanaynahay hay-adaha samafalka ah intaasaan ku codsanaynahay ugu dambeyn guddoomiyaha tuulada rakheyle cumar guudle ibraahim mustaf ayaa ka codsaday cid kasta oo garab istaag u samayn karta dadka ku nool tuulada in gargaar deg deg ah ay la soo gaaraan ma aha markii ugu horreysay oo tuulada rakheyle uu fatahaad ka sameeyay webiga shabeelle saameynna ay kasoo gaarto tacabka dalagyada kala duwan ee tuulada iyo wax soo saarka beeraha mahadsaned kulan looga hadlayay iibka xoolaha iyo caqabadaha haysata dadka iibiya ayaa lagu qabtay magaalada beledweyne magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu qabtay kulankan oo looga hadlayay dhibaatooyinka ay la kulmaan suuqleyda xoolaha dadka xoolodhaqatada iyo kuwa iibiya gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga gobolka hiiraan cabdulaahi cabdiwaaxid ayaa faahfaahin ka bixi waxyaalaha shirka looga hadlay maanta waxaan qabanay kulan looga hadlay kulankaas oo aan ugu yeernay dhammaan dadka xoolaha ku shaqada leh hadday tahay kuwa loorinka hadday kuwa tahay kuwa oo dulaarinta la wax iibiyo hadday tahay ganacsatada iibsato hadday tahay guddiyada suuqa oo problemka iyo culeysa suuqa jira ka warqabo intaasaan ugu yeernay marka inaan ogaano waxyaabaha culeyska ku ah xoolaha oo soo wajaho ama safarradooda ama beycooda ama cudurrada jiro iyo xiliyada abaaraha miisaanada ku yima intaasay ahayd insha allah annaga as sid ahaan waxaan ku tiirsannahay oo dhaqaalaheenu ku tiirsan yahay waa xoolaha iyo beeraha waaye manaa markaan asir shabeelle u hadlayno labadaasaan ku tiirsannahay oo dhaqaalaheenu uu ku wajahan yahay ganacsigeena waxaa la dhihi karaa boqolkiiba siddeetan waa xoololey ama dhaqaalo wuxuu kasoo galaa xoolo iyo beero marka waxaan maanta ka hadlaynay xoolaha ayaan ka hadlaynay xoolaha marka culeysya badan ay la kulmaan kow waxyaabaha ugu badan oon ka hadalnay waxay xoolaha marka waxay ka imaadaan baaya ka imaadaan bakubaaka asabo adan kuu sheego sadwiski ka imaadaan jubbalanday ka imaadaan gobolka hiiraan intiisa kale ka imaadaan shabeellada dhexe ka imaadaan beledweyne isu wada imaadaan waa center xoolaha laga raro oo ay xooluhu ka baxaan meeshaas xoolahi markay isugu yimaadiin waxyaaba badana culeys ku imaanayo xoolo safar soo galayo ama gaari lagu keenay ama ku yimid waxaa la yidhaaho la ku yimid oo aada u daalana imaanayso in loo helo maxjar xoolahaas lagu maaragtay lagu nafaqeeyo oo lagu soo celiyo si ay safar kale barke kun iyo in ka badanoo mitris oo kilomitr sugaysa haddana u safrayaan xoolahaas marka in loo helo meel ay ku nastaan iyo qaabkaan u heli lahayn doodu meeshaasi ku saabsaneed wax kaloo dhaco cudurro neefkaas oo qurux badanaad iibsanaysaa gobol kalo kaa soo galay asigaaba jiran markii aad iibsato waxaa laga yaabaa markuu boosaaso tago dekidii tago inuu cudurka kusoo baxo waxaa laga yaabaa markuu kasoo baxo sadwisti ka yimaado markuu afar galbeed ka yimaado markuu hiraa yimaado inuu xanuunsado waxaa laga yaabaa in cimilada nafteeda uu xooluhu maaragtay isbedelkaas uu dhib keeno marka waxyaabahaas iyo caqabadahaas jira aan ka hadlaynay waxaan ka hadlaynay kulankan si hadda qorsheynay dadku xilli kulanna waa lagu jiraa dadku waan iska dallay oo dadka dee xoolaha iibiyaahu dadka ugu mashquulka badanna waaye kulankeenu inuu maanta aan xooga saaran maanta soo gabagabeynamay ma noqona insha allah waa soo celceli rabnaa maa hore maxaa sameynay barnaamijka dhallinyarada rabno oona capacity building on dhalinyar u sameynay inaan sameynay kan waa sameynay waxaan rabnaa bulshada inaan saas ugu dhex jirno oon culays kulanka waxaa goobjoog ka ah madaxda rugta ganacsiga hirshabelle iyo tan gobolka hiiraan xoolo dhaqato iyo qaar ka mida dadka ka ganacsada xoolaha doorashada guddoonka golaha deegaanka ayaa lagu qabtay degmada baraawe saare cabdi xuseen ayaa soo jeedinaysa waxaa magaalada baraabe ee caasimada maamulka koonfur galbeed soomaaliya lagu soo gabagabeeyey doorashada guddoomiyaha degmada baraabe iyo ku-xigeenadiisa iyadoona goobta doorashada ay goobjoog ka ahaayeen wasiirada wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga maamulka koonfur galbeed soomaaliya odayaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiin kale oo ka socda dowlada federaalk soomaaliya codeynta kadib wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdulaahi xaaji xasan ayaa shaaciyey natiijada doorashada golaha deegaanka ee degmada baraabe oo uu gudoomiyaha ku guuleystay cumar cabdulaahi maxamuud halka ku-xigeenadiisana ay ku guuleysteen axmed cabdi yuusuf iyo binti siyaad bakar doorashadii halwareega ka dhammaatay gudoomiyaha degmada baraawe maydlan dooraday cumar cabdulaahi maxamuud may rajeeyey inay musharaxiintii ka qanacaan bulshadii ka qanacanta marteedana ka qanacda ilaahay idinshii waxaa noo dhammaaday doorashadii gudoomiyaha ku-xigeenkii koowaad iyo kii labaad si daahfuran oo ay markhaati mudan yahay dhanka kale xildhibaano ka socda dowladda federaalk soomaaliya ayaa hambalyo u diray mas-uuliyiinta la doortay anoo ku hadlaaya magaca golaha aqalka sare waxaa farxad weyn iyo sharaf noo ah inaan ka soo qayb galay doorasho daag furan oo ka dhacday deegaanka baraawe runtii wax lagu faano waaye in doorasho xor ah oo xalaal ah ay ka dhacdo deegaan ka mida deegaanada soomaaliyeed waxaan leeyahay soomaaliya horumaray u tillaabsatay qof walba oo ah muwaadin soomaaliyeed wuxuu xaq u leeyahay in la doorto ama uu asaga wax doorto marka reer baraawe waxaan leeyahay horumarka waa idinkugu hambalyaynaa runtii waa markii igu horraysay ee aan imaado deegaankan baraawe haddana aan arko wax aad u qurux badan doorasho xor ah oo xalaal ah waana markii iigu horraysay oo aan ka qayb galo golo deegaan oo dooranaya guddoomiyahooda waxaan leeyahay hambalyo runtii deegaankan dhowr cishaan joogaa deegaan aad maaragta dadkooda u xasilan yihiin khayraad badan leh oo wax aan ku tashanna uu yaallo waa deegaankan runtii ugu dambeynna wasiirka wasaaradda amniga maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo maamulka cusub ee degmada ayaa bulshadu kula dardaarmay in ay la shaqeeyaan maamulka doorashada sideedba walib waa lankoona walkoonaeen lankoona waaye intaasnaybu laakiin casharfayn yasuubiya wasaaradda arrimaha gudaha iyo tiimshabe eedanka maadnaga saraakiisha amniga oo maalinta unuqoyni ilaa iyo hadu surmaaye hamiigii maalin magaaladan amnisha ka shaqeeyay doorashadan sinibadhayinka qabsoonta ku shaqeeyay yoona sagaare yaan ka maadnagaana ilaahay idin sheeg walaayato ku dambeeya marka wali sagaare niis anaga doonnay guddoonka cusub iyo saraakiisha amnigana wal isku wareejin doona sida sharafta leh oo reer baraawo suubiyan weligaana walina naaran jaray dad ilbax eh oo wali degana taariikh fog leh baraawo geeka warna tusi taarinta isugaay markhaati baana degmooyinka koonfur galbeed oo maydhabo muhiimta walinka baadeeyaan baraawa in lagu dayda asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maamulka cusub ee degmada baraabe ayaa la filayaa in uu wax badan ka bedelo xaaladaha guud ee degmada baraabe iyo deegaanada ku teedsan mahadsan saara tababar lagu baran doono hadallada aan xanafta lahayn ayaa ka dhacay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose magaalada kismaayo ayaa laga daafuray tababar lagu baran doono hadallada aan xanafta lahayn kaasi oo loo qabtay qaar ka mid ah bulshada degmadaasi agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka jubbaland ayaa ka hadlay muhiimada tababarkaani
tababarkan waxaa soo kala qaadanayay qeybaha kala duwan ee bulshada jubbaland ururada bulshada dhalinyarada haweenka qeybahooda kala duwan ayaa tababaro lagu soo siiyey magaalooyin kala duwan ee jubbaland iyo soomaaliyaba saakana waxaan u fadhinaa in bahdii cadaaladda oo garsoorkii hormuud yahay shaqaalihii wasaaradda cadaaladda saraakiishii booliiska gaar ahaan c i d-da saraakiishii ciidanka asluubta akhyaartii qareenadii dhammaan halkan saaka inaan isla fadhino oo aynu ku baranayno wasaarka aan xanafta lahayn oo loogu talagalay in si nabdoon oy ku jirto sida shareecadeena islaamkuubana amrayso shaqada aan ku jirno maadaamaay tahay shaqo culus oo laga bilaabo c i d ha noqoto xeriyaalintii ha noqoto maxkamadihii ha noqoto ku dhammaanaysa asluubtii ha noqoto waxay u baahan tahay kaysaska iyo dacwadaha aan baarayno iyo si aan u wajahayno inay noqoto si degan dhinaca kale wasiirka cadaaladda dowlad goboleedka jubbaland oo ka daafuray tobabarkan magaalada kismaayo ayaa sheegay in tobabarkan ahmiyad weyn uu leeyahay guud ahaan bulshada dowlad goboleedka jubbaland meeshaan ku baqaadanayno waxaa la yidhi waa wada hadaladaan xanafta lahayn wada hadaladaan xanafta lahayn waxaad moodaa in aada looga fikray magac bixinta oo magac fiican oo ku habboon loo soo saaray marka aada shaqo qabanayso ama garsooro ahaw ama xeerdhaaliyo ahaw ama dembi baaro ahaw wax aragti ahaw waxaa la rabaa qofka aada la macaamilaysid hadal aan xanaaq ku jirin oo asturan waxna aa shaqadaadi u dhimayn qofka aada la macaamilaysidna aan dhibsanayn inaad kula dhaqantid baa la rabaa oo hadalladaas markaa ay suurageliyaan qof walba inuu ku qarco waxa aada qabanaysid daafurka tobabarka ayaa waxaa ka qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda jubbaland gudoomiyaha maxkamadda sare ee jubbaland xildhibaano saraakiil ururada bulshada iyo mas-uuliyiin kale kulan looga hadlayay dib u heshiisiinta iyo nabadda ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho cabdifataah axmed maclu ayaa faahfaahinaya kulankani oo ka dhacay caasimada soomaaliya ee muqdisho waxaa looga hadlayay muhiimadda ay leedahay nabadda iyo sidii loo xoojin lahaa dib u heshiisiinta beelaha qaar ee ku dagaalamay qeybo ka mid ah deegaanada maamulkan hirshabeelle kulanka ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socda xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya siyaasiyiin odayaal iyo qeybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed gudoomiyihii hore ee baarlamaanka hirshabeelle sheekh cusmaan bare maxamed iyo ugaas cabdiraxmaan ugaas cabdulaahi oo labaduba kasoo jeeda deegaanada maamulka hirshabeelle ayaa madasha ka hadlay ugu horeyn maadaama dhaqanka ay isku mid yihiin ugaas cabdiraxmaan ugaas cabdulaahi iyo aniga oo adeerkiisa ah oo muxuu ahaay dhaliyo hadda isu sheegan mahayne ay wax yar oo xanaf ah ama isfahmi waaye ah ay in muddaana dhex mareen saa darteed ayaa waxaan go-aansaday duubabka soomaaliyeed wixii ka maqana igaa muxuu ahay wakiilka ah wixii joogana igaaba hadda jooga waxaan rabaa marka in dhammaantood aan raaligelin siiyo iga raali noqdaan gudoomiyaha oona adeerkee ahne maanta waa cafiskii labaadoo la cafiyo haddii ilaahay ka raali noqdo midaa tan ka horeysay laakiin tanaaba aada u dhinka dhinkasan sii muhiimsan marka waxaan leeyahay raalli ahaa qaar ka mid ah duubabka dhaqanka ee shirka ka qayb galay ayaa ku baaqay in loo hogaansamo guud ahaan nidaamyada lagu raadinaya nabadda beeluhuna ay kasoo laabtaan dirirta dhexmaraysa ee deegaanada maamulka hirshabeelle waxaan si gaara ugu mahad celinaynaa anoo afka ugaas cabdulaahi ku waramaaya iyo keygaba ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha si gaaraan ugu mahad celinaynaa annaguna waxaan rajaynaynaa dadka beriga lagu tufi doono inaan iyo ugaaska ku jirno dadka raaligelintaasaan qaadanay marka maanta waxaan isugu nimiday lamadan oday oo madaxa isku dhifataa noo yeeratay haddii an la yidhaahdo wax la yaqaana haddii an la yidhaahdo waa baxshay ninka la yidhaahdo waxawahay xildhibaankii horo haddii an la yidhahdo kutub quraama iyo inta wax ku jiraan hortayna dhigay waa ka qaadanay waana aqbalnay ugu dambeyn cali maxamed geydi ra-iisul wasaarihii hore ee dalka ayaa soo gabagabeeyey khudbadihii laga soo jeediyey madasha looga hadlayay arrimaha dib u heshiisiinta deegaanada maamulka hirshabeelle beelaha dega duubabka haddaa tihiin soomaaliyeedu dalkii dowladda u samaysan dhibaatooyin baa ka socda meel kasta dhiig baa daadanaya wiil baa dhimanaya gabar baa dhimanaysa dowr baa idinkaga furan midda hadda laga dhawaajiyo ee ka socota ee leega iyo yo aqbari weyne duubabkii ama salaadiintii ama malaaqidii muxuu ahay koonfur galbeed aawen la hadla qaar kamida idin fadhiya fadhiya meesha marka inaad arrintaas ka hadashaan gobol aan dhiig ku daadanaynon dadkeenna isdilayn ma jiro inayna u badnayn dadkeennu hadday khaldamaan inayna dhihi karin waa khaldam waa geesinimo waa dhiiraday haddii wax ka dhaceen inuu yirahdo wixii iga dhacay waxaan ka raalligaraynayaa ugaaska aan walaalahan ahay ama adeerka aan u ahay iyo qaraabadaydii hoose kadibna uu soo gaarsiiya intaano waa madashii ugu horreysay oo kulmisa siyaasiyiin horey xil uga soo qabtay deegaanada maamulka hirshabeelle iyo guud ahaan dalka islamarkaana diiradda lagu saarayo sidii loo joojin lahaa guud ahaan dagaalbeeleedyada beelaha walaalaha ah ku dhex maraya deegaanada maamulkan hirshabeelle markaan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqyada iyo weligeena saare cabdixuseen
kusoo dhawaada xubinta sarafka ee suuqyada magaalada jawhar haddii aan ku bilaabo sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada jawhar ayaa boqolka doolar heerka qabashada la kala siisanayaa laba milyan sideed boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta lakala siisanayo laba milyan iyo sagaal boqol halka doolar mareykanka ayaa lakala siisanayaa qiimo lacageed gaaraya labaatan iyo sideed dhibic shan qabashada halka bixinta lakala siisanayo sagaal iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah markana micishada bariiska nooca loo yaqaano safaariga ayaa haafkiisa lakala siisanaya qiimo lacageed gaaraya sagaal iyo toban doolar iyo bar halka bariiska nooca loo yaqaano xamsaha lakala siisanayo shan iyo labaatanka kilo soddon iyo kow doolar iyo bar baastada nooca loo yaqaano mudlo ayaa lakala siisanaya toban doolar iyo bar kartoonkeeda sokorta ayaa loorkeeda lakala siisanaya afartan iyo laba doolar halka haafkeeda lakala siisanayo koo iyo labaatan dhibic labaatan iyo shan sinti saliida saliid cadeeda loo yaqaano ayaa lakala siisanaya soddon iyo saddex doolar caanaha hilaac ayaa lakala siisanaya lix iyo toban doolar iyo bar oomada fasklin ayaa loorkeeda lakala siisanaya shan iyo toban doolar iyo bar halka hilaac lakala siisanayo laba iyo toban doolar markana dhanka iyo dalaga koombada galey ayaa la kala siisanayaa sagaal kun oo shilinka soomaaliga ah halka digirta koombadeeda la kala siisanaya sideed iyo toban kun salbukada ayaa la kala siisanaya labaatan kun halka qamadiga koombadiisa la kala siisanayo afar iyo labaatan kun xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada waa nageynta markaana cayaaraha kooxda kubadda cagta manchester united ayaa shaqada ka ceedhisay tababare erigton haag kadib markii ay si liidato ku bilaabatay horyaalka premier leaga united ayaa hadda kaalinta afar iyo tobanaad kaga jirta horyaalka waxaana kulankii ugu dambeeyay ee axaddii laba iyo hal ay kaga adkaatay westham ten hag ayaa kooxda macalin u ahaa laba sano iyo bar erig ayaa la magacaabay bishii abriil sanadkii labada kun labaiy labaatankii wuxuuna kooxda ku hogaamiyey laba koob oo gudaha isagoo kula guuleystay carb cab labada kun saddex labaatankii iyo f a cab labada kun afar labaatankii united ayaa sheegtay in ruth fan uu kooxda si kumeel gaar ah u maamuli doono iyadoo ay taageerayaan macalimiinta kale ee kooxda ee hadda jira inta tababare joogto ah laga helayo xubintaas cayaar ay ugu dambeysa xabyaal warkeena subaxnimo guud ahaan intaan mar kale kulmi doono warkaan midnima sidaasi nabadgelyo